بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixaad ee suuratu racdi waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo soddonaad allah waxau idhi subxaanah wayastacjiluunaka biاsayi'ati qabla alxasanati waqad khalat min qablihim almahulaat waina rabbaka laduu maqfirati linnaasi calaa dulmihim waina rabbaka lashadiidu alciqaab waxaa aayadda allahu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala isticjaalu lkufaari lilcadaabi istihzaa'an bidalik degdegsiga ay gaaladu degdegsanayaan cadaabka in deg deg loogu soo dejiyo iyagoo jees jees iyo ciyaar iyo dheeldheel ka dhiganaya cadaabka oo aan rumaysnayn oo rasuulka ay ku odhanayaan sala allahu calayhi wasalam hadday runtaa tahay hadda noo keen waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ixaatatu cilmi illaahi bikulli shay wa qudratuhu calaa kulli shay in ogaalka alla uu koobay wax walba awooddiisuna ay koobtay wax walba allahu yaclamu maa taxmilu kullu unhaa wamaa tagiidu alarxaamu wamaa tasdaad wa kullu shayin cindahu bimiqdaar caalimu algaybi waashahaadati alkabiiru almutacaal waxaa allahu tilmaamay subxaanah inuu wax walba og yahay oo waxa weeyaan dhadiga ama hooyada ilmaha uurka ku sida waxa ay caloosha ku qaaday iyo waxa uu yahay iyo tiradiisa iyo muddada ay sidayso iyo wixii ku kordha ama ka dhinma intaba ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa og ee axad kaloo ka warrami karaa ma jiro waxaa kaloo aayaadka ku sugan arrintaa cumuuma khalqi cumuuma cilmi illaahi wa qudratihi calaa shay waxaa kaloo alla uu ku tilmaamay aayaadka ka sii dambeeya sawaaءun minkum man asara alqowla waman jahara bihi waman huwa mustakfin biاllayli wasaaribun biاnnahaar waxay tilmaamayaan aayaadkaasi cumuuma cilmi illaahi bikulli shay waxaa kaloo aayaadka ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu mathal iyo tusaale u soo qaatay lilxaqi waalbaatil darbu lmathali lilxaqi wa ahlih waalbaatili wa ahlih waxaa tusaale loo soo qaatay xaqa iyo ehelkiisa iyo baatilka iyo ehelkiisa anzala min alsamaa'i maa'an fasaalat awdiyatun biqadariha faاxtamala saylu zabada raabiya wmima yuuqiduuna calayhi fi nnaari btigaaa xilyatin aw mataacin zabadu mihluh kadalika yadribu allahu alxaqa walbaطil faama azabadu fayadhabu jufaan waama maa yanfacu اnnaasa fayamkutu fi lard kadalika yadribu allahu alamhaal waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sifaatu lmu'miniina wa cuqbaahum wa sifaatu alkaafiriina wa cuqbaahum tilmaamaha ay mu'miniintu leeyihiin iyo cidhibta dambe wanaagsan ee u dambaysa iyo tilmaamaha ay gaaladu leeyihiin iyo cidhibta xun ee u dambaysa ilaahay waxau idhi liladiina istajaabuu lirabbihim alxusnaa waaladiina lam yastajiibuu lahu low anna lahum maa fi lardi jamiican wa mihlahu macahu laftadow bih ulaa'ika lahum suu'u lxisaabi wa ma'waahum jahannam wa bi'sa almihaad waxaa kaloo aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay sifaadka wanaagsan ee mu'miniinta jannadiyo wanaagga gelaya ay leeyihiin aladiina yuufuuna bicahdi illaahi walaa yanquduuna almiithaaq aayaadka halkaa ka bilowda sifaadka mu'miniinta ayaa rabbi halkaa ku tiriyey waxaa kaloo ku xiga sifaadka gaalada iyo kuwa cuquubadiyo cadaabku hantida uu yahay oo alla waxau ihi waaladiina yanquduuna cahda allahi min bacdi miithaaqih wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal ilaa aakhiri alaayaat halkaana rabbi waxa uu ku tilmaamay sifaadka iyo tilmaamaha xun ee gaaladu ay leeyihiin waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay bayaanu ana alrisqa waalhidaayata biyadi illaah waxaa la caddeeyey arsaaqadda iyo hidaayada labadaba allah ku deeqoo gacanta ay ugu jirtaa cid kale u haysaa ma jirto allahu yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir wafarixuu bilxayaati addunya wama alxayaatu addunya fi alaakhirati ila mataac ilaa qowlihi tacaala qul ina allaha yudilu man yashaau wayahdi ilayhi man anaab ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay talabu lkufaari lilaayaati tacanuta nimanka gaalada ah inay dalbanayaan oo codsanayaan mucjisooyin iyo khawaariqulcaada in loo keeno iyadoo cariigsi iyo canaad iyo madaxadaygun ay ka tahay oo diindoon iyo hanuun ay raadinayaan aanay ka ahayn wayaquulu aladiina kafaruu lowlaa unzila calayhi aayatun min rabbih waxaa kaloo aayaadka ku sugan muhimmatu rasuuli waalqur'aani alcadiim muhimmadda rasuulka loo soo diray iyo qur'aanku muhimadda uu leeyahay iyo ujeeddada loogu soo dejiyey kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayk wahum yakfuruuna biاlraxmaan qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa ilayhi mataab waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay subxaanah cadamata hada alqur'aani alcadiim weynida qur'aanka cadamada iyo haybadda badan walow anna qur'aanan suyirat bihi aljibaalu aw quطicat bihi alardu aw kullima bihi almowta bal lilaahi alamru jamiica aayaadka u dambeeya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kuwa gaaloobay ee hanuunka iyo hidaayada ka anbaday inay cadaab adduunya mid aakhiraba mudanayaan lahum cadaabun fi lxayaati addunya walacadaabu alaakhirati ashaq wamaa lahum min allahi min waaq allah waxau ihi subxaanah wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi muxamedow bisayi'ati tii xumayd oo cadaabkaa ayay kaa degdegsanayaan qabla alxasanati tan wanaagsan horteed oo raxmadda ah intay raxmad raadin lahaayeen ee ay kaa dalban lahaayeen taa xun oo cuquubada iyo cadaabka ah ayay kaa degdegsanayaan walxaal bay cadaabka kaa degdegsanayaan oy deg deg noogu keenku leeyihiin qad khalad ay tagtay min qablihim iyaga hortood almathulaatu cuquubooyinkii kuwii ka horreeyey helay ay tageen waajibkuna ay ahayd cuquubooyinkaa hore inay ku cibro qaataan oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu u sheegay goodiga cadaabka adduunyo iyo ka aakhiraba ayaa ay ku yidhaahdeen waxaad sheegaysaa hadday run tahay hadda noo keen waxay yidhaahdeen cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab qaybtaannu annaku cadaab ku lahayn xisaabta aakhiro waxba ha nala sugina hadda keen hadday runtaa tahay waxay yidhaahdeen sida alla uu kaga warramay aayadda kale allaahumma in kaana haada huwa alxaqa min cindik faamtir calaynaa xijaarata min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim caqli xumadooda iyo xamaaqadooda iyo maangaabnimadooda waxay yidhaahdeen allahayow kan muxamed la yimid xaq adigu aad soo dirtay hadduu yahay oo xaggaaga ka ahaaday waxa weeyaan dhagaxaan cadaaba sida dhibica naarta yacni dhibica roobka oo kale waxa weeyaan dhagaxaan samada nagaga soo deji ama cadaab kulul noo keen haddii waxani xaq yahay imaamu shinqiidi adwaa-ulbayaanka wuxuu ka odhanayaa taasi waxay tilmaamaysaa nimanka axmaqnimada iyo maangaabnimadu heerka ay ka gaadhay waayo inuun garasho iyo caqli hadduu baaqi ku yahay waxay odhan lahaayeen fahdinaa lahu allow hadduu xaq yahay nagu hagaaji oo nagu hanooni laakiin waxay yidhahdeen hadduu xaq yahay cadaab deg dega nagu soo deji wax ka caqli xun lama arag oo ka axmaqsan alla waxau ihi wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi muxamedow oy kaa dalbanayaan deg deg inaad ugu keento sidii waxaad adugu gacanta ku hayso bisayi'ati tii xumayd oo cuquubada iyo cadaabka ayay kaa degdegsanayaan qabla alxasanati tan wanaagsan horteed oo raxmadda iyo jannada ah oo wanaag iyo raxmad intay kaa dalban lahaayeen ayay cadaab iyo cuquubo degdegsanayaan oy doonayaan inaad ku soo dejiso walxaal bay kaa degdegsanayaan cadaabkaa qad khalad ay tagtay min qablihim iyaga hortood almathulaatu cuquubooyinkii kuwii ka horreeye helay wa inna rabbak rabbigaa nebi moxamedow laduu makfiratin waa mid dembi dhaaf u saaxiibo oo linnaas dadka u dembi dhaafaya calaa dulmihim maca dulmihim iyagoo dulmigood iyo dembigay galeen lala qabo wa inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow la shadiidu alciqaabi ciqaabkiisu waa miduu daran yahay waa jamcan bayna alwacdi waalwaciid waaltargiibi waatarhiib waxaa la kulminayaa goodiga iyo ballanqaadka wanaagsan cabsigelinta iyo rajogelinta ayaa labadaba la kulminayaa oo ilaaha dembi dhaafista badani waana ciqaab daran yahay marka dembi dhaafistiisana dalbo oo doondoon oo sababtii lagugu dembi dhaafi lahaa samee cuquubadiisana ka cabso oo ka carar oo sababtii lagugu cadaabi lahaa iska jir oo iska ilaali wayaquulu waxay odhanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay lowlaa unzila ay hal laa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi nebi moxamed korkiisa aayatun mucjizo oo min rabbih rabbigii xaggiisa ka ahaatay aayaddu waa bimacna alcalaama marka calaamad tusinaysa inay rasuulnimadiisu run tahay oo wax caadadan ay dadku yaqaanaanna ka baxsan oo ka sarreeya ka casaa muusa wa naaqati saalix sida dee ushii iyo gacantii nebi muuse iyo hashii nebi saalix ee dhagaxa laga soo saaray oo kale maxaa wax calaamad u ah inuu rasuulnimadiisu ay run tahay loogu soo dul dejin waaye wayaquulu waxay odhanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay lowlaa unzila ay hal laa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi moxamed korkiisa aayatun calaamad oo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay waa mucjizo innamaa anta adigu waxaad ahaatay uu nebi moxamedow mundirun dige dadka u digaaya walikulli qowmin qolo kastana waxaa u sugnaaday haadin hanuuniye oo rasuulka loo diray ah allaahu alla yaclamu isagaa og maa taxmilu waxa ay sidee ay qaadayso kullu unsaa yacni mid dhadig dhammaanteed yacni mid kasta oo dhadig ah waxay caloosheeda ku qaadaysay ku sido ilaahay waa og yahay ma labbaa ma dhadigbaa ma midbaa ma mataanaa miyay ka badan yihiin allaa og wamaa taqiidu waxay nuqsaaminaysana alla waa og yahay al arxaamu ilmogaleennada hooyooyinku waxay nuqsaaminayaan iyo wamaa tasdaadu waxay kordhinayaanba waxaa ilmogaleenka hooyada galay arxaamtaasi waxay nuqsaaminayaan ee waxa weeyaan ilmaha intii halkaa lagu sidi lahaa ay ka dhimayaan iyo waxa ay kordhinayaan ilaahay waa og yahay ma sagaal bilood bay sidaysaa ma lix bilood bay sidaysaa ma sagaalkaabay dhaafinaysaa inta ay sidayso iyo waxay nuqsaamiso ama ay ka dhinto ama ay ku darto ilaahay tabaaraka wa tacaala arxaamtaas halkaa waxa ku jira iyo wixii ku kordhiya wixii ka dhinmaba ilaahay waa og yahay tabaaraka wa tacaala wa kullu shayin shay walibana cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin qiyaas iyo qadar go-an oo aanu dhaafayn baa uu ku ahaaday wa kullu shayin shay kasta oo shay kastaabana cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin ay biqadarin wa xaddin macluum waxa uu alle agtiisa ku ahaaday xad iyo qadar la yaqaano iyo qiyaas go-an oo dhinacna aanu u dhaafay caalimu lgaybi ay huwa rabbi caalimu lghaybi waxa maqanka og weeyaan iyo washahaada waxa jooga ee la arkayaba alkabiiru waa allaha weyn almutacaali ee sarreeya fahuwa akbaru min kulli shayin wa aclaa min kulli shay wax walba waa ka weyn yahay wax walbana waa ka sarreeyaa fahuwa kabiirun caalin fii daatihi wa sifaatihi wa asmaa'ih wuu weyn yahay rabbi oo waa ku sarreeyaa daata ahaan iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisaba iyo sharaf ahaan iyo qadar ahaanba waa u sarreeyaa alla waxau idhi sawaaun waxa isku mid ah minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ilaahay cilmigiisa waxa isugu mid oon u kala soocnayn man ruuxa asarra qarsada alqowla hadalka iyo waman qofka jaharo kor u qaada bihi hadalka ruuxa kor u dhawaaqa iyo ka hadalka hoos u dhiga ilaahay waa isugu mid oo uma kala duwana waman midna waa isugu mid rabbi kaasoo huwa isaguba mustakfin isqarinaya bileyli bidulmati alleyli habeenka mugdigiisa ka isku qarinaya iyo wasaaribun ka dariiqaa cad soconaya binnahaari maalinta cad waxaa kaloo rabbi isugu mid ah ka madowga habeenkii isku qarinaya iyo ka hadhka cad dariiqaa iyo waddadaa soconayee muuqdaa ilaahay ti- agtiisa waa isugu midoo uma kala duwana lahu ay lilinsaani insaankii waxa u sugan oo rabbi u wakiishoo loo igmaday mucaqibaatun ay malaa'ikatun mucaqibaat malaa'ig isku cidhbinaya oo isku bedbedelaya bani aadamkii malaa'igtaasoo yaxfaduunahu ilaalinaya insaanka min bayni yadayhi xaggiisa hore ka ilaalinaya iyo wa min khalfihi gadaashiisaba ka ilaalinaya yaxfaduunahu way ilaalinayaan malaa'igtaasi oo min amri illaahi ay biamri illaah ilaahay amarkiisa iyo idankiisay ku ilaalinayaan ina allaha alla laa yugayiru ma dooriyo ma beddelo maa biqowmin qolo waxa ku sugan dhib iyo dheefba ma beddelo xataa yugayiruu ilaa iyagu ay beddelaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugan dembi iyo taacaba wa idaa araada allaahu ilaahay marka uu la damcee uu la doono biqowmin qolo suu'an xumaan falaa maradda wax celiyaa lahu xumaantaa uma sugnaanin laa mucaqibaat walaa kayruhum malaa'ig isku cidbinaysa oo isku bedbedelaysa iyo kayrkood toona xumaanta alla uu qadaree cid uu la damco kama celin karaane waa ku dhacaysaa wamaa lahu umana sugnaanin qowmkaasi min duunih alla sokadii uma sugnaanin min waalin ay man yali amrahum wayansuruhum cid u taliso oo maamusho u gargaarta alla sokadii uma sugnaanin oo heli maayaan aayaddan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay annahu la- anna hunaaka malaa'ikatun xafada yaxfaduuna cibaad allah wa yaxfaduuna acmaalahum waxaa jirta malaa'ig la yidhaa xafado oo ilaaliya addoommada iyo acmaashooda labadaba wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun halkaa waxaa lagu tilmaamay malaa'igta xafadada ah ee acmaasha addoommada ilaalisa ee wax walba qoraysa ee wax seegaya aanu jirin shar iyo khayrba halkanna waxaa lagu tilmaamay kuwa addoommada laftooda iyo ammaankooda iyo nabadooda ilaalinaya oo lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu bi- min amri illaah oo insaanka geedkaa hoostiisa bannaan intuu seexdo ayaa aayar uu hurdadaa isaga raaxaysanayaa manaafiddii jidhkiisu waa wada furan yihiin oo waa maftuux sankaa furan afka inuu kala qaadaaba laga yaaba isagoon warisku hayn meelo fara badan oo jasadkiisa ka mid ah waxay leeyihiin mana- madaakhil iyo manaafid wax walba uu ka geli karo jin iyo insi iyo xayawaan iyo bahal hoose iyo wax walba ilaahunbaa ka ilaalinaya oo waxa weeyaan dee sanki iyo afkaba inuu wax wal xayawaanaadkaa dhulka soconaya uu hurdo inay ka galaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ka xafiday waxaanu u soo diray malaa'igta u igmaday ee gaadhka ka hayse ilaalinaya fii nawmihi wa yaqdatih hadduu hurdo iyo hadduu soo jeedaba waa idinka arkoo qofka hadday naftu ka baxdo oo malaa'igtii loo igmada ay isaga tagto ruuxdaba laga qaado isagoo guriga yaalla oo naxashkii iyo sariirtii saaran baa la odhanayaa halkii dal- halkii bannaanba awda oo cudbi geliya afka sanka manaafidda kale meel kasta waxbaa lagaga awdayaa waxaa suurtagala haddii waxoogaa la daayo iyadoo meel waliba bannaan tahay iyadoo xayawaanaadkii iyo waxyaabihii dhulka marayay oo dhamme ay meel walba ka galeen inaad ugu tima- ugu timaaddo marka taasi waxay tilmaamaysaa dee markaad nooshahay malaa'ig baa ilaahay kuu igmaday ku ilaalinaysa waxay kaa ilaalinayaan waxaan laguu qorin inuu wax ku yeelu agtaada soo maro haddii laguu qoray bahalku inuu ku dhibo dee mala kaa celin maayo oo waxa u deliila wa idaa araada allaahu biqowmin suu'an falaa maradda lah laa mucaqibaat walaa hayruhu laakiin wixii kaleen laguu qorin iyagaa kaa dhowraya oo kaa ilaalinaya oo kaa xafidaya waa gaadhka alla uu kuu diray ee aanad warbow hayn adigu waana biraxmatillaahi wa lutfi bicibaadih waxaa kaloo aayaddan ku sugan ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim halkan waxaa ku sugan sunno muhiima oo min sunan illaah walan tajida lisunnati illaahi tabdiila ilaahay sunnadiisu waxay ku dareertoon doorsoomayn ana takyiira yabda'u bilanfus yacni isbeddelku wuxuu ka bilaabmaa dadku nafahooda inay beddelaan waxa ku sugan oo dad hadday nicmo iyo barwaaqo iyo ladnaan ku sugan yihiin ilaahay nicmadaa kama zuulinayo oo kama doorinayo iyagoon iyagu isbeddelin oon taacadii iyo wanaaggii dembi iyo dulmi ku doorin ilaahay ka qaadi maaya nicmada dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmata ancamaha calaa qowm xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay nicmo uu dad siiyey ka zuulin maayo ilaa iyagu ay isbedelaan oo dembaabaan oo dulmi ay sameeyaan markaa sunnada alle waxay ku dareertay dad wanaag iyo barwaaqo iyo ammaan iyo amni ku sugan ilaahay ka qaadi maayo ilaa iyagu ay isbedelaanoo dunuub iyo dulmi ay galaan dad dhibaato iyo rafaad iyo abaaro iyo colaado iyo ammaan darro ku suganna ilaahay colaaddaa iyo dhibkaa ka qaadi maayo oo dheef iyo wanaag ugu bedeli maayo ilaa iyagu ay isbedelaan oo wixii lagu ciqaabay ay ciquubada ku muteen ay ka toobad keenaan oo dembiga iyo dulmiga daaco iyo wanaag ay ku dooriyaan marka khulaasadu waxa weeye ilaahay xikmaddiisu waxay keensatay wa huwa axkamu alxaakimiin in addoommadu waxay sameeyaan isbeddelkoodu la socdo oo markay wanaag iyo khayr iyo daaco ku dadaalaan ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa u nicmaynayaa markay dembi iyo dulmi iyo xumo ay sameeyaan ilaahay nicmadii waa ka qaadayaa marka nicmada waxa zuuliya waa dembiga iyo dulmiga nicmada waxa lagu ilaaliyaa waa daacada iyo diinta maaha xoog imisaa xoog iyo awood inaga badan oo ammaan iyo deganaanshala marka wanaagga alla uu ku siiye xoog iyo waxa weeyaan cudud milatari kuma ilaalin kartid laakiin waxaad ku ilaalin kartaa bidaacati illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa iyo diintiisa in la daryeelo ida kunta fii nicmati farcaha faina almacaasi tuziilu nnicam wa xuthaa biaacati rabbi alcibaad faina alilaaha sariicu niqam haddaad nicmo iyo wanaag ku sugan tahay war ilaasho nicmada oo diintiiyo daacada ku daryeelo dayr uga dhig aad ku ilaaliso waayo macaasidu nicmooyinka waa zuulisaa meesha way ka bixisaa waxaad ku ilaalisaa oo dayr uga dhigtaa iyo gaadh ilaaha addoommada rabbigooda ah daacadiisa iyo mahadnaqiisa kaa dayrad ku ilaalisa nicmada uga dhig waayo ilaahay cuquubadiisu waa mid deg deg badan oo hadday kugu dhacdo aanad waxa weeyaan xeelad iyo xoog aad isaga qabatay aanad helay marka waxaynu nahay dad ilaahay u nicmeeyey oo ammaan iyo iimaan iyo nabadgelyo ku sugan laakiin waa in lagu dadaalo in dulmiga iyo dembiga laga ilaaliyo haddii kale daa'imi mayse way daadanaysaa sida sunnada ilaahay ay keensatay marka waa inay dadku ka digtoonaadaan dunuubta iyo dulmiga gaar ahaan waxaa loo soo waaridaya ee maalin walba bannaanka looga keenayo loo soo dhoofinayo nagala jooga waa in la yidhaa balaayo iyo dab hanala soo gelina haddii kale dee waxaad garan taladu markay farahaaga ka baxdo tala waa marad garan weydo iyo marad gaadhi weydo marka yaa laytani alla maan hore isaga qabto intaanad odhan hadda waa in layska ilaaliyo wixii nicmada daadinaya cidda ugu horraysaana waxaa weeye dee culimmadu way hadlayaanoo way caddaynayaanuun laakiin cidda wax qabanaysa ee loo baahan yahay inay waxa weeyaan ay fuliyaan oo awoodda gacanta alla u geliya dee waa dowladda iyagay waajib ku tahay balaayada dibadda laga soo dhoofinayay inay halkooda ku joojiyaan gudaha waxa ka socdana ay ka hor tagaan si wanaagga ummadda iyo degganaanshahoodaasi u daa'imo oo aan uga daadan allah waxa uhi huwa rabbi alladii waa allaha yuriikum idin tusinaya albarqa hillaaca khawfa cabsigelin darteed wa tamaca iyo rajogelin darteed ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hillaacaas ayuu idin tusinayaa khawfan wa tamaca ay liajli khawfin wa tamac cabsi darteed ay dadku ka cabsanayaan wixii dhibaato iyo dhib iyo danabiyo ka iman kara iyo rajayn darteed ay dadku rajaynayaan dee raxmaadka iyo roobka ay filanayaan marka mafcuulu liajlihi baynu ka macnaynay ama ismi faacilba ku awilo khawfan wa tamaca ay khaa'ifiina wa taamiciin xaal ay yihiin kuwa dadku cabsoonaya rajaynayana raxmadda rabbi oo dhinacna raxmaadka ka rajaynaya dhinacna roobka inay dhibi kaga timaado ama dee cadaabba uu ku noqdo ama danab iyo wax lamidii uu kaga yimaado ay ka cabsoonayaan huwa rabbi alladii waa allaha yuriikum idin tusinaya albarqa hillaaca khawfan liajli khawfin cabsigelin darteed iyo wa tamcan liajli tamac rajogelin darteed ama khawfan wa tamaca ay khaa'ifiina wa taamiciin xaal aatiin kuwa cabsoonaya iyo xaal aatiin kuwa rajaynaya ilaahay raxmaddiisa wa yunshiu ilaahay waxa uu abuuraa asaxaaba daruuraha roobka uu ka soo da-ayo ayaa alla u abuurayaa oo uu unkayaa oo bilaabayaa daruuraha asiqaala ee culculus ku culus ro- yacni biyaha ay sidaan faalxaamilaati wiqraa wayusabbixu wuu nasahayaa alracdu onkadku alle ayuu nasahayaa oo ceeb iyo xumaanow dhan ka hufayaa bixamdihi maca xamdih iyadoo lala qabo mahadniqidda uu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu mahadinayo codka onkadkee kuu baxayaa waa tasbiix iyo taxmiid adigu garan maysida laakiin allah garanaya oo ilaahay ayuu nasahayaa oo xumaanow dhan ka beri yeelayaa una mahadnaqayaa waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ilaahay tabaaraka wa tacaala ayay u tasbiixsanayaan oo ay nasahayaan min khiifatihi ay min ajli khiifatih cabsidiisa alla ay ka cabsanayaan darteed ayay malaa'igtu rabbi u nasahayaan wayursilu wuu soo diraa rabbi assawaaciqa danabyada iyo hanqadhka ayaa alla uu soo diraa oo fa yusiibu wuxuu ku haleelaa rabbi bihaa danabyada man yashaau cidda uu doono walxaal buu danabkaa ku haleelaa cidduu doono hum iyagu kuwan mushrikiinta ihi yujaadiluuna ay ka doodayaan fillaahi ay fii towxiid illaahi wa wujuudih ilaahay keliyayntiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo jiritaanka rabbi iyagoo ka murmaya oo ka doodaya ayaa ilaahay danabkaa ku asiibayaa cidda uu doono wa huwa alle shadiidu lmixaali waa ka awooddiisu adag tahay ee wuxuu doono cid u diidi kartaa aanay jirin alla waxa u ihi lahu ay lilaah allah ayuunbay u sugnaatay dacwatulxaq baaqa iyo yeedhmada xaqa ah jalaaluddiin asuyuuti waxaa odhanaya waa kalimatu tawxiidi laa ilaaha ila allah baaqa iyo dacwaddaa xaqa allunbaa iska leh oo waa ka keligii xaq lagu caabudo een cid kale xaq lagu caabudin isaga mooye wagayru llaahi in cubida fa bibaatil walaysa bixaq waxaa kaloo lagu fasiray dacwatulxaq baryada xaqa allunbaa iska leh oo cid kale lama baryi karo waxaa kaloo lagu fasiray dacwatulxaq cibaadada xaqa allunbaa iska leh oo cid kale lama caabudi karo waana min idaafati almawsuufi ilaa sifatihi mawsuufkii oo dacwada ah ayaa sifadiisii loo idaafeeyo xaqa oo addacwatulxaq dacwaddii xaq ahayd bay ahayd sifo iyo mawsuuf waa laysku idaafeeyey marka lahu ay lilaah alla ayuunbaa iskaloy u sugnaatay dacwatulxaq ay dacwatulxaq dacwada xaqa ah baryada xaqa ah ama cibaadada xaqa ah ama baaqa tawxiidka ee xaqa ah allunbaa iska leh cid kale uma sugna waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duunihi alla sokadiina laa yastajiibuuna ma ajiibayaan lahum mushrikiinta bishayin waxba ka ajiibi maayaan oo ka aqbali maayaan ilaa ka baasiti kafayhi ila almaa ay ilaa ka stijaabati baasiti kafayhi ka waxa weeyaan sacabadiisa ama labadiisa gacmood u fidiyey ajiibidda wax laga ajiibo oo kale mooyaane ilalmaayi biyaha xaggooda u fidiye labadiisii sacab liyabluqa si ay biyuhu u soo gaadhaan faahu afkiisa wamaa huwa biyuhuna ma ahaanin bibaaliqihi afkiisa kuwa soo gaadhaya waa tashbiihu mustaxiilin bimustaxiil laba mustaxiiloon midna aanu dhacayn baa la ysku shabahay waxaa la tilmaamayaa labada midna inaanu wax dhacaya ahayn oo waxaa lagu shabahay kuwa ilaahay sokadii la baryayo inaanay waxba aqbalayn oo inay wax aqbalaan inay mustaxiil tahay waxaa lagu tilmaamay tusaale ahaan sidii nin oon iyo haraad hayo oo ceel biyo leh laakiin biyihiisii ay fog yihiin qarkiisa ama afkiisii intuu soo fadhiistay sacabadiisii ceelka ku fidiyey oo yidhi biyow ii kaalaya waan idiin baahan oo afkayga soo gaadha miyaa laga rajo qabaa biyuhu inay yidhaahdaan waa yahay miyaad baahan tahay oo intay soo kor noqdaan aayar ay sacabadiisa soo gaadhaan si uu u dardarsado miyay suurtagal tahay siday taasi ma dhacdo u tahay aan suurtagal ahayn ayaa ilaahay sokadii kuwa loo dhawaaqayana inay aqbalaan ay mustaxiil u tahay marka ilaa ka stijaabati baasidi kafayhi ila almaa'i liyabluuqa huwa biyuhu u noqonayaa faahu wamaa huwana biyahay u noqonayaan bibaaliqihi damiirka baaliqihina waa afkii marka allah waxau ihi waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duunihi alla sokadii aayay baryayaan laa yastajiibuuna aqbali maayaan oo ajiibi maayaan lahum mushrikiinta bishayin waxba ka ajiibi maayaan oo ka aqbali maayaan ilaa ka baasiti kafayhi ay ilaa ka stijaabati baasiti kafayh labadiisa gacmood ama labadiisa sacab ka u fidiyey ajiibidda la ajiibayo oo kale mooyaane ilal maa'i biyaha xaggooda labadiisa gacmood u fidiyey muxuu ugu fidiyey sacabadiisa xagga biyaha ceelka guntiisa ku jira liyabluqa si ay u soo gaadhaan huwa biyahaasi faahu afkiisa ay u soo gaadhaan wamaa huwa biyahaasina may ahaanin bibaaliqihi kuwa afkiisa soo gaadhaya sidaa aan ninkaa sacabadiisa ceelka u fidiye biyow ii kaalaya yidhi aanay biyahaasi intay ajiibaan afkiisa u soo gaadhayn sidaasoo kale ayaa gaalo ilaahay sokadii kuway baryayaan marnaba aanay waxa weeyaan ijaabiya aqbal uga helay wamaa ducaa'u lkaafiriina gaalada baryadoodu mabay ahaanin ilaa fii dalaal baadi iyo baaba' mooye wax kale may ahaanin walilaah ilaahay oo keliya ayaa yasjudu ay u sujuudayaan man makhluuqaadka fi samaawaati cirarka dhexdooda ku sugan iyo wal ardi waman fil ardi iyo makhluuqaadka dhulalka dhexdooda ku sugan oo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala ayay u sujuudayaan tawcan ay taayiciina xaal ay yihiin makhluuqaadkaasi kuwo ogol oo ateecayo raalli ka ah sujuudda ay rabbi u sujuudayaan iyo wa karahan ay kaarihiina xaal ay yihiin kuwa nacaya oo aan raalli ka ahayn sujuudda laakiinse ku khasban marka waa marka ismi faacil lagu awilo tawcan wa karaha ay taayiciina wa kaarihiin haddii sideeda loo daayo tawcan liajli tawcin wa karahan liajli karhin oo mafcuul liajli laga dhigana yacni waxay u sujuudayaan makhluuqaadka cirarkiiyo dhulalka ku sugani alleh iyagoo addeecaya iyo iyagoo khasban oo aan waxa weeyaan oggolayn laakiin ku khasban labada xaalaba welilaahi alla ayuunba yasjudu u sujuudayaan man makhluuqaadka fi samaawaati cirarka dhexdooda ku sugan iyo wal ardi wa man fil ardi makhluuqaadka dhulalka dhexdooda ku sugan tawcan oggolaansho iyo iyagoo oggol bay u sujuudayaan wakarahan iyo khasbanaan iyagoo ku khasban ayay khasab ugu sujuudayaan iyagoon rabinoon raalliba ka ahayn wa dilaaluhum hadharhkooduna makhluuqaadka alle way u sujuudayaan oo bilguduwi gellinka horay u sujuudayaan iyo wal aasaali gellinka dambaba jamalku waxau odhanayaa tafsiirka aayaddan futuuxaatulilaahiyaha wa qowluhu tawcan yarjicu liman fi samaawaati waalardi odhaahda alla widhi tawcan waxay u noqonaysaa makhluuqaadka cirarkiiyo dhulalkaba fa qowlu shaarixi jalaaludiin asuyuudi buu u jeedaaye ay kalmu'miniina odhaahda shaarixuu yidhi waa jalaalaynkee kalmu'miniin waxa weeyaan buu jamalku yidhi ay min athaqalayni waalmalaa'ika marka tawcanta makhluuqaadka cirkiiyo dhulkaba ku dhacaysaa waa mu'miniintooda kuwa dhulka lagu cusleeyey oo jin iyo insiga kuwooda mu'miniinta ah iyo malaa'igta sare wa qowluhu wa karha odhaahda uu yidhi wa karhanna oo macnaha ah kuwa u sujuudaya iyagoo ku khasban laakiinse aan raalli ka ahayn raajicun liman fi lardi faqad jamalku waxau yihi karhantu waxay u noqonaysaa uun makhluuqaadka dhulka ku sugan oo keliya waayo iyagunbaa laga helay gaalo iyo kuwo madax adagoo amarka alle ka hor yimid oon u hoggaansamin laakiin makhluuqaadka samaawaadku oo malaa'igtu ugu horrayso iyagu waa hoggaansamaan oo ilaahay kama hor yimaadaan marka kol haddii macsiyada halka laga helay dhulkuun ay tahay ilayn cidda sujuudda karaahiyaysanaysaa maaha mu'mina waa gaaleh wa karahan waxay u noqonaysaa uun makhluuqaadka dhulka waxa uu sheekhu yidhi wa tawcan wa karaha xaalaani min man ay xaala kownihim daayiciina waraadiina bisujuud wa xaala kownihim kaarihiina wa gayra raadiina bisujuud wuxuu yidhi tawcan wa karhanna oo sida aynu tilmaanaye waa laba xaalo oo manta laga xaalaynayo oo macnaha waxaa looga jeedaa xaal ay yihiin kuwo ateecsan oo raalli ka ah sujuudda rabbi iyo xaal ay yihiin kuwo aan raalli ka ahayn oo karaahsan sujuudda rabbi waa gaalada eh macnaha guuda aynu marray jamalkuna uu tilmaamay waa marka sujuudda lagu macneeyo sujuuddii dhabtahayd ee xaqiiqiga ahayd oo ilaahay in loo sujuudo ah dhab ahaan oo markaa waxay noqonaysaa yacni waxa weeyaan sujuudda dhabta ah waxaa tawcan iyagoo raalli ka ah u sujuudaya mu'miniinta cir iyo dhulba laakiin waxaa sujuudaya iyagoo ku khasban oon raalli ka ahayn jalaalinku waxaa odhanayaa kalmunaafiqiina waman ukriha bisayf sida kuwa munaafiqiinta iyo kuwa seefta iyo xoog iyo cududda uun waxa weeyaan dee islaamka ku muujistay ee aan ka dhabta ahayn ee baqanaya uun baquhuuna u geeyey oo wuxuu tilmaamayaa jalaaludiin asuyuuti munaafiqiinta muuminiinta ku dhex jiraa dee waa sujuudayaan laakiin cabsi uunbay la sujuudayaan iyo naftiinna ku dhowra iyo xoolihiinna oo way ku khasban yihiine uurka dee waa ka gaalo oo raalli kama aha sujuudda taasi waa marka sujuuddii lagu macneeyo sujuuddii dhabta ahayd cir iyo dhulba oo kuwa gaalada ee dhulka ku nool iyagoo khasban waxay u sujuudayaan dee waa kuwan munaafiqiinta ee muuminiinta ku dhex jira ama kuwa seef uun islaamnimada ku muujistay iyo cabsi ee uurka iyo qalbiga iimaanku aanu ka gelin jamalku waxa uu tilmaamayaa macno labaad oo sujuudda looga jeedo wuxuu odhanayaa waalmacna athaani fi sujuudi huwa alinqiyaadu waalkhuduucu wa cadamu alimtinaac macnaha labaad ee sujuuddu waa hoggaansanka iyo isu dhiibidda iyo amarka iyo xukumka alleh inaanu makhluuqu diidi karin oo uu ku khasban yahay fakullu man fi samaawaati waalardi saajidun lilaahi bihada almacna wa hada alictibaar macnaha marka la eego makhluuq waliba inuu ku khasban yahay xukumka alla uu soo xukumaa inuu ku fulo oo aanu diidi karayn macnaha marka sujuudda lagu macneeyo makhluuqaadka cir iyo dhul ku sugan oo dhan ilaahay waa u sujuudsan yihiin macnaha xukumkiisa waa u hoggaansan yihiin oo ma diidi karaan lianna qudratahu wa mashii'atahu naafidatun fi lkulli fahum khaadicuuna wa munqaaduuna lah waayo awoodda alleh iyo rabbi xukumka uu la doono addoommadiisu dhammaantood wuu ku fulayaa oo ma baaqanayo waanay u hoggaansamayaan marka xukumkaasi wuxuu noqonayaa xukumkii qadariga ahaa maaha xukumkii sharciga ahaa axkaamtii sharciga ahayd ee awaamirta iyo nawaahida looma jeedo ila intaa dadku kuma waxa weeyaan qaarna way samaynayaan qaarna samayn maayaanoo way baaqanaysaa dadka qaarkood dee gaaladii laakiin axkaamta qadariga ah waxaa looga jeedaa wuxuu rabbi qadaruu xukumay goormuu dhimanayaa xanuun miyuu xanuunsanayaa caafimaad cudur arsaaqad nolol maamulka kownka ruuxu dee markuu doono isagu ma bukoodo markuu doonana ma bogsado waa min allah gaal iyo islaam markuu doonuu ku bukaysiinaya markuu doonana waa ku bogsiinaya wahaakada alxayaatu waalmowt markuu doonuu ku dilayaa alle markuu doonana waa ku noolaynaya waad noolaanaysaa wahaakadaa arsaaqadii iyo maamulkii kale adduunyada marka axkaamta qadarigee rabbi u xukumay gaal iyo islaam inay ku fulaan waa ka siman yihiin oo midna kama hoos bixi karo xukumka alla uu soo qadara u xukumay marka ictibaarka marka la eego kulli dadku waa u wada sujuudsan yihiin macnaha xukumka alla uu u qadaray way u wada hoggaansan yihiin oo kama hor iman karaan laakiin dee axkaamta sharciga ah qaarna waa ka hor yimaadeen qaarna waa u hoggaansameen qul waxaa tidhaa nebi moxamedow man waa kuma rabu samaawaati samooyinka rabbigood iyo waalardi dhulalka rabbigoodu qul waxaad ku tidhaa allaahu alle weeyi qul waxaad ku tidhaa afattakhadtum ma waxaad ka yeelateen min duunihi alla sokadii awliyaa asnaam iyo shuraka aad ilaahay sokadii caabudaan miyaad ilaahay sokadii ka samaysateen asnaamtaa iyo shurakadaasoo laa yamlikuuna aan u hananayn lianfusihim naftooda nafcan dheef iyo walaa daran dhibaato toona qul waxaad ku tidhaa hal yastawii ma siman yihiin ma sinee alacmaa indhoolihii waa gaalka iyo walbasiiru kii indhaha qabay waa muuminka e am amase hal tastawii ma siman yihiin ama am bal kaba kaalaytaa hore hal tastawii ma siman yihi addulumaatu madowiyadii waa kufrigii iyo gaalnimadii iyo wannuuru iftiinkii waa iimaanka eh ma sinna am jacaluu ma waxayse u yeeleen lilaahi am bal kaba soo guurtaa hore ajacaluu ma waxay u yeeleen lilaahi alle shurakaa'a kuwa ay la wadaajinayaan oy leeyihiin alle waxbay la leeyihiin ma shurakay rabbi u yeeleen shurakadaasoo khalaquu wax abuuray ka khalqihi sida ilaahay abuuristiisoo kale wax u abuuray oo fatashaabaha dabeed ma waxaa isaga ekaaday alkhalqu ma abuuristii baa isaga ekaatay calayhim korkooda ay atashaabaha khalqu shurakaa'i bikhalqi illaah markaa ma shurakadooda iyo asnaamtooda waxay abuureen ayaa ka dhex galoo uga ekaaday alla wuxuu abuuray oo way kala sooci kari waayeen taasina mid jirta ma aha oo cir iyo dhultoona waxba kamay abuurin qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow allaahu alle ayaa khaaliqu kulli shay-in shay walba ka abuuray ah wa huwa alle alwaaxidu waa ka keliya alqahaaru ee makhluuqaadkiisa isagu maamula ee muquuniya wuxuu doonana marsiiya anzala alla waxa uu ka soo dejiyey min asamaa'i xagga saree daruuraha maa'an biyo fasaala dabeed way dareerto way socotay awdiyatun togog ayaa soo rogmadoo socday biqadarihaa taagteediiyo intay awooddeedu ahayd ayaa togaggaasi ku rogmadeen oo ku socdeen togba taaggii buu rogmadaaye faxtamala dabeed wuxuu qaaday assaylu daadkii soo rogmaday zabada qashin iyo daad xoor ayuu soo xambaaray daadkii qashinkaas iyo daad xoortaasoo raabiyan dul sabaynaysa oo macnaha daadka dushiisii dul socotoo dul sabaynas oo ka sarraysa wa mimaa kiina waxa ka mida yuuqiduuna ay ku shidayaan calayhi maaga fi nnaari dabka dhexdiisa kuway ku shidayaanna waxa ka mida sida dahabka iyo xadiidka iyo ibtiqaa'a xilyatin ay liajli ibtiqaa'i xilya qurux doonis la doonayo darteedna loogu shidayo aw mataacin liajli mataacin ama alaab lagu intifaaco doonis la doonayo darteedna dabka loogu shidayo kuwa ujeeddooyinkaa dabka loogu shidayana waxa ka mid a zabadun isaguna qashin ama uskag waxaan u jeedaa miridh iyo daxal ama wasakh ayaa ka mid ah taasoo mithluhu ay mithlu zabadi sayl daadxoortii oo kale ah kadaalika ay mithla daalika adarbi almadkuur caddaynta tusaalayaasha la soo caddeeyo oo kale ayaa yadribu llaahu alla u caddaynayaa alxaqa xaqa iyo walbaatila baatilkaba halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa laba tusaalo muhiim ah labada tusaale wuxuu ku tilmaamayaa xaqa iyo baatilka sida aanay u sinnayn ay u kala soocan yihiin mahalka hore waa maa'i oo waa tusaale biyo ah mahalka labaadna waa naari oo waa tusaale dab ah tusaalaha hore waxaa lagu mahalay roob mahiigaan oo intuu da-ay togaggii ay rogmadeen oo toga rogay togaggiina tog walba inta muggiisa iyo qaadkiisu ahaa uu biyihii la rogmaday iyo daadkii togaggaasi markay soo rogmadeen daadkii wuxuu qaaday waxaa la yidhaha daad xoorta macnaha qashin iyo waxa weeyaan xaabo iyo qodax iyo caws wax alla wixii ka soo horbaxa dee daadku wuu qaadaa waad ogtihiin wax alla wixii xashiish iyo wasakh ka soo horbaxa daadku hore wuu qaadayaa marka daadkaasi wuxuu xambaaray wasakhdaa iyo qashinkaa daad xoorta ee dul sabaynaysa haddaba biyaha saafiga ah ee soo rogmaday waxa dul sabeeye ee dul socdaa waa qashinkii daad xoorta biyihii saafiga ahaana hoostay marayaan oo dusha ma soo maraan qashinkaa iyo daad xoortaasi daa'imi maysee qaybaba meel bay ku hadhi oo toggaa qarkiisa iyo gebigiisa iyo geedaha uu marayo meel walba waxbaa ku hadhi ilaa daad xoortii intay wada hadhoy zuushoy meesha ka baxdo biyihii saafiga ahaa uuni uu soo hadho ee dadku ay ku intifaacayeen qashinkaa dusha sabaynaya ee hadhowna gidaarada iyo gebiyada ku kala hadhayeen baaqi noqonay wuxuu tusaale u yahay baatilka iyo ehelkiisa oo muddada yacni wakhtiga wakhti wakhtiyada ka mid a haba muuqdaan oo ha saro maraan oo xaqa ha ka yaro sarreeyaan oo baatilku waxoogaa ha isqaadqaado wuxuuse ku dambaynuun daad xoortaa gidaarka iyo gebiga ku hadhaysa oo baaqi noqon maayo xaqiina mararka qaarkood haba laga gacan sarreeyo mararka qaarkood sidaa ay daad xoortuba daadka uga sarrayso laakiin ka soo hadhayee baaqi noqonayaa waa xaqa sida biyaha saafigee lagu intifaacayaaba u yihiin kuwa hadhayee baaqiga ah tusaalaha kale waa xadiidka ama dahabka dabka lagu shido oo birtii xadiidka ahayd baa lasoo qaadayaa iyadoo la doonayo weel iyo wax lagu intifaaco in laga sameeyo xadiidkaa marka dabka la geliyey ee lagu shida dabkii xadiidka wixii qashin iyo miridh iyo daxal dul saaraa ee ka sarreeyey dabkaa ka daadinayo waa ka hadhaya birtii oo saafi ah oo soocan baa soo hadhaysa markaasaa laga tumayaa wixii la doonayay ee weel ama midi ama malqaacad ama wixii la doonayey ayaa laga farsamaynayaa oo laga tumayaa oo laga samaynayaa xadiidkaa saafiga ee soo hadhay dahabka sidoo kale markaa dabkii la geliyo daxalkii iyo miridhkii iyo wixii dul saaraa ee ku dul sugnaa dabkaa ka daadinayo waa ka zuulayaa qashinka iyo wasakhdu dahabka waxaa soo hadhaya dahabkii saafiga ahaa ee laysku qurxinayey oo waxaa xadiidkan ama dahabkan loo gelinayaa dabka ama waa ibtiqaa'a xilya wax laysku qurxiyaa la raadinayaa sida dahabka oo kale ama waa ibtiqaa'a mataac wax lagu intifaaca laga samaysanayaa waa sida weelkan laga tumayo xadiidka marka dee wixii lagu intifaacayey qurux iyo weelba wuu soo hadhayaa daxalkii iyo miridhkii iyo wasakdiina waa ka zuulaysaa xadiidkaa saafiga ee soo hadhay ee wax lagu intifaaco laga farsameeyey dahabkaa saafigaa ee haweenkii isku qurxinayaan ee soo hadhay wuxuu tusaale u yahay soo hadhidda iyo baaqinimada xaqa daxalkaa iyo midhidhkaa dabku daadinayana wuxuu tusaale u yahay baatilku inuu baaba'ayo marnaba aanu baaqi noqonayn oo jalaaleynko kale waxaa u odhanayaa fayamkuthu fi lardi zamaanan kadalika albaatilu yadmaxilu wayanmaxiqu wain calaa cala alxaqi fii bacdi alawqaati walxaqu haabitun baaqin wuxuu odhanayaa sida tusaalayaasha lasoo tilmaamoo kale baatilkii waa baaba'ayaa oo sugnaan maayo walow xaqa mararka qaarkood haba ka sarreeyo lilimtixaan laakiin waxaa baaqigee sugnaanayaa waa xaqa marka labadaa tusaale sidaasaa loogu tilmaamay lilxaqi waalbaatil anzala alla waa soo dejiyey min asamaa'i xagga saree daruuraha maa anbiya ayuu ka soo dejiyey oo fasaalad dabeed waxaa socotay oo soo rogmaday awdiyatun togag biqadarihaa qadarkeeda iyo qiyaastay qaadi karaysay ayaa togogaasi ay ku soo rogmadeen faxtamala dabeed wuxuu xambaaro uu soo qaaday assaylu daadkii zabada daad xoor iyo qashin buu soo qaaday raabiyan xaaluu yahay mid dul sabaynaya daad xoortaasi daadkii uu dul sabaynayo wa mimaa kii waxaa ka mid a mimaa waa khabar muqadama zabadunna waa mubtada mu'akhara oo haddii lasoo kala hormariyo wuxuu noqon wazabadun midluhu qashin iyo wasakh la mida daadxoortii oo kale mimaa kiibuu ka mid yahay yuuqiduuna calayhi fi naari ay dabka ku shidayaan oo xadiidka ama dahabka dabka lagu shidayo dee waxaa ka mid a daxalka ama miridhkaa dul saaran ee dabka uu ka daadinayo oo u dhigma baatilka baaba'ayeen baaqi noqonay sideeda haddaad u daysana waa mimaa kii waxaa ka mid a yuuqiduuna ay shidayaan calayhi maaga fi nnaari dabka dhexdiisa kay ku shidayaan ee xadiidkii ama dahabka waxaa ka mid a ibtiqaa'a xilyatin liajli ibtiqaa'i xilya qurux raadinteed darteedna ay ugu shidayaan sida dahabka oo kale aw mataacin liajli ibtiqaa'i mataacin ama alaab lagu intifaaco weelka oo kale sida weelka oo kale alaab lagu intifaaco iyadoo la raadinayo darteed dabka loogu shidayo kaa waxaa ka mid ah waa mubtadihii oo mu'akharahe zabadun qashin ama wasakh ama daxal iyo miridh ayaa ka mid ah mithluhu ay mithlu mithlu zabadi sayl la mida daadxoortii oo kale oo sidii daadxoortuba aanay baaqi u noqonayna gidaarada iyo gebiyada ay u kala raacaysay ayaa daxalka iyo wasakda birta iyo dahabka ka sarreeyaana anuu baaqi noqonayne uu zuulayaa alla waxau ihi kadalik ay mithla dalika darbi almadkuur darbigan maanta yadribu waa bimacnaa yubayinu oo macaanida darabay ka mid tahay bayana marka caddaynta tusaalayaashaa hore la soo caddeeyey oo kale sidaasoo kalea yadribullaahu alla wuu caddaynayaa alxaqa waalbaatila xaqa iyo baatilka ay mathalahumaa tusaalayaashoodu ku tilmaamayuu rabbi caddaynayaa si loogu aqoonsado xaqu waxa uu yahay iyo baatilku waxa uu yahay fa ama zabadu daadxoortii miyaa iyo daxalkii iyo waxa weeyaan mirirhkii xadiidka ama dahabka fayadhabu waa tegayaa kaasi daadxoortaa iyo wasakdaa birtu waa uu tegayaa huwa zabadkaasi jufaa'an ay marmiyan bihi xaal uu yahay mid la tuuray oo la ganay oon waxba lagu falay wa amaa maa shayga se yanfacu nnaasa dadka anfacaya oo dee biyihii saafiga ahaa iyo dahabkii iyo xadiidkii saafigaa ah fayamkuthu waa ku nagaanayaa fil ardi arlada dhexdeedii waa ku nagaanayaa oo muddaa lagu intifaacayaa kadaalika ay mithla dalika darbi almadkuur caddaynta tusaalayaasha la soo caddeeyey oo kale ayaa yadribu allaahu alla wuu caddaynayaa alamhaala tusaalayaasha si wax loogu qaato oo loogu waantoobo liladiina kuwii waxa u sugnaaday istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada ah waaladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu alleh low anna lahum hadday u sugnaan lahayd oo heli lahaayeen maa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan jamiican xaalay yihiin dhammaanteed wa midlahu arlada dhexdeeda waxa ku sugan mid lamidihina macahu kaalla jirkiisa wahaado uu u heliyo hadday heli lahaayeen wax alla waxaa arlada ku sugan dhammaanteed taa mid lamidihina ula socon lahaa laftadow waxay isaga furan lahaayeen cadaabka rabbi ayay isaga furan lahaayeen bihi madkuurkaa lasoo sheegay oo arlada muggeed iyo waxaa la midka aba oo bihidu madkuurnimay labadaba ugu noqone arladaa muggeeda iyo midligeedoo waxa lamidka aba way isku furdaamin lahaayeen oo cadaabkay isaga furan lahaayeen laakiinse heli maayaan ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday suu'ul xisaabi xisaabteeda xunbaa u sugnaatoo cuquubo iyo cadaabka ka dhalanaya wa maawaahum hoygooduna jahannamu jahannamo weeyi wa bi'sa alla ilaah waxa xumaaday almihaadu gogol la gogladana waxa ugu xumaatay ey hiya jahannama ugu liidato ugu xumaatay afaman mid yaclamu og anna maa unzila inka lagugu soo dejiyey ilayka adiga nebi maxamedow min rabbika rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqu xaq inuu yahay munasalka xaqee lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay ka og kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo huwa isagu acmaa indhala oo aan ogeyn innamaa yatadakaru waxa uun ku waantoobaya xaqoo wax ku qaadanaya ulul albaabi caqliga fayow kuwa u saaxiibka ah marka culimmada iyo juhaashu ma sinna ee waxay ka dhigan yihiin indhoole iyo nin indhaqabo oo kale alladiina ulul albaabkaasi oo yuufuuna oofinaya haddii aad ku sifaysa ama alladiina weeyaan khabr mutadiisi macduufi haddaad ka dhigto oo hum ulul albaabku alladiina waa kuwa yuufuuna oofinaya bicahdi illaah ilaahay ballantiisa waa kuwa oofinaya sawaa'an fii caalami darri aw kulli cahdin ama ballantii hore ee fii caalami dar aabbaheen aadam dhabarkiisa markaynu ku sugnayn ama taa hore qadiimka ha ahaato tii halkaa laynagaga qaaday alastu birabbikum qaaluu bala ama ha ahaato ballan kasta oo qofka lagaga qaada ee xaqa eh way oofinayaan ballanta alleh walaa yanquduuna mana burinayaan almiihaaqa ballanta la adkeeyey ma burinayaan oo iimaankii kama tegayaane waa ku toosnaanayaan faraa'idiina ma dayacayaan iyo waajibaadkiiyo waa gudanayaan waaladiina waa kuwa yasiluuna xidhiidhinaya maa kii amara allaahu allow amray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo sida qaraabadii iyo wax alla wixii xidhiidhkiisa la amray bay xidhiidhinayaan wayakhshawna waxayna ka cabsoonayaan rabbahum rabbigood wayakhaafuuna waanay ka baqayaan suu'al xisaabi xisaabta teeda xun ee aakhiro ka dambaysana waa ka baqanayaan oo waa ka diyaar garoobayaan waaladiina waa kuwa sabaruu sabray ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa doonisay doonayaan darteed bay u sabreen wa aqaamuu waanay oogeen asalaata salaada wa anfaquu waanay bixiyeenoo mimaa kiibay wax ka bixiyeen rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siran hoos bay wax uga bixiyeen iyo wacalaaniyatan si cad oo la arkayaba way u bixiyeen hoos iyo korba wayadra'uuna waxa ay ka horgeynayaan bilxasanati tii wanaagsanayd asayi'ata xumaanta oo haddii la xumeeyo xumaan kale ma hortegayaane wanaag bay ka horgeynayaan idfac bilatii hiya axsan ulaa'ika kuwa sidaa sameeyey sifaadkaa ku tilmaamani lahum waxa u sugnaaday cuqbaddaari daarta aakhire cidhibteeda dambe wanaagsan bay leeyihiin oo janno ah jannaatu cadnin bay leeyihiin cuqbaddaarida ka beddel cidhib aakhiro wanaagsan cidhibta aakhire ee wanaagsan bay leeyihiin jannaatu cadnin bay leeyihiin nagaadi jannooyinkii jannooyinkaa lagu nagaanayo oo yadkhuluunaha ay gelayaan iyaga iyo waman cidda salaaxo wanaagsanaata huwa manku oo min aabaa'ihim aabbayaashood ka mida wa aswaajihim iyo waxa weeyaan xaasaskooda iyo wa duriyaatihim ubadkooga waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yadkhuluuna waa u soo gelayaan calayhim korkooda min kulli baab albaab walba jannada waa uga soo gelayaan iyagoo ugu hambalyaynaya wanaagga iyo khayrka ay heleen qaa'iliina lahum iyagoo malaa'igtu ku odhanaya mu'miniinta jannada gashay salaamun nabadgelya calaykum korkiinna ha ahaato ama salaamun nabadgelya calaykum korkiinna ahaatay bimaa sabartum bisababi sabrikum sabirkaad adduunyada ku soo sabirteen sababtiisa ayaad salaamo iyo nabadgelye ku hesheen oo cibaadaadkaad ku soo sabirteen oo dunuubtaad ka sabirteen oo masaa'ibtii iyo mixankii idinku dhacayaa ku sabirteen fa nicma alla ilahe waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday cuqbaddaari daarta aakhire cidhibteedaa dambe ee jannaday heleen ayaa allailahe wanaagsanaatay oo meel la galo ugu fiican waaladiina kuwa yanquduuna burinaya cahdallaahi ballantii ilaahay min bacdi miithaaqih adkaynta la adkeeyo dabadeed ballanta alle kuwa burinaya ee aan buuxinayn oo wayaqtacuuna goynaya maa wixii amara allaahu allow amray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayufsiduuna fasahaadinaya fil ardi arlada dhexdeedana fasahaadinaya ulaa'ika kuwaasina lahum waxay leeyihiin allacnatu naxariista rabbi oo laga durkiyo walahum waxaana u sugnaaday suu'u daari daarta aakhiro xumaanteedaa u sugnaatay oo cadaabkiiyo cuquubada ah wanaagga daarta dambe ma helayaane xumaanteeday helayaan oo cadaaba allaahu alla yabsudu waa ballaadhinayaa arrisqa arsaaqadda liman yashaau cidda u doon uu ballaadhinayaa wayaqdiru waa ku cidhiidhiyayaa ay calaa man yashaa cidda u doonana wa farixuu way farax kibireen oo bilxayaati dunyaa nolosha tan adduunyadee liidatay ku farax kibireen oo waxaa meesha laga saarayaa dee faraxu shukri waalcirfaan faraxay rabbi ku mahadinayaan oy ka garaabayaan galladuu rabbi u galay hadday farxaan waa wanaag laakiin faraxoodani waa faraxul kufraan oo waa kibir iyo gaalnimo waxa weeyaan ay ka gaaloobayaan nicmadii rabbi wa farixuu waxay ku farxeen bilxayaati dunyaa nolosha tan adduunyaday ku farax kibireen wama alxayaatu dunyaa noloshan adduunyaday liidatana may ahaanin fil aakhira ay fii janbi alaakhirati dhinaca aakhira marka la barbar dhigo ilaa mataacun raaxa yar oo lagu dagmayo mooye wax kale may ahaanin wayaquulu waxay odhanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay lowlaa unzila ay hallaa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi moxamed korkiisa aayatun mucjiso oo min rabbihi rabbigii xaggiisa ka ahaatay maxaa loogu soo duldejin waaye qul waxaa tidhaa nebi moxamedow ina allaha alla yudilu waa halleeyaa man yashaau cidda u doono wayahdii waanu hanuuniyaa ilayhi xaggiisa alle ku soo hanuuniyaa man cidda anaaba u soo noqota xagga rabbi aladiina kuwii baa ilaahay xaggiisa u hanuuniyaa manta ka bedelo aamanuu rumeeye oo watatma'inu ay ku xasilayso quluubuhum qalbiyadoodu bidikrillaahi ilaahay xuskiisa iyo taacadiisa ay ku degayso alaa hooyaay bidikriillaah ilaahay xuskiisa uunbaa tatma'inu ay ku xasishaa alquluubu qalbiyadu bidikriillaah waxaa mutacallaqeeda tatma'inu looga soo hormariyey liifaadati alxasri koobis si ay u faa'iidayso oo ilaahay dikrigii iyo taacadii mooye wax kale qalbigu kuma dego wax kasta qofku hadduu adeegsado irbado kasta uu qaato qalbiga waxa ka maqan iyo deganaansho la-aanta uu dareemayo ilaahay diintiisa iyo taacadiisuunbuu ku degi karaa waayo qalbiga ilaah baa hayoo gacantiisa uu ku jiraa waxa ka maqan ee uu tabayana allaa og oo arkaya ilaaha taacadiisuunbuu qalbigu ku degi karaa raaxo kaleoo meel kale uu ka heli karaa ma jirto taana waxay idinku daliila gaaladu nooc walow adduunye iyagoo haysta ayaa haddana laga yaabaa inuu isdilo oo isdeldelo waayo qalbigiisaan deganayn allah waxau idhi alaa hooyaay bidikriillaah ilaahay xuskiisa oo keliya wax kale maahe ayaa tatma'inu ay ku xasishaa oy ku degtaa alquluubu qalbiyadu aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wa camiluu saalixaat camalladan wanaagsan sameeyey tuubaa wanaag tii wanaagga badnayd oo janno ah ayaa lahum iyaga u sugnaaday ama tuubaa geedda jannada oo ina fi ljannati shajaratan yacni xadiidka sidaa ku soo aroortay jannada waxaa ku yaalla geed yasiiru raakibu fii dillihaa mi-ata caamin maa yaqtacuhaa ninka gaadiidka saarani boqol sannadood uu hadhkeeda hoos soconayo isagoon goynayn oon ka tallaabi karay marka waa geedda janno ama ta wanaagsan oo jannada ah aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wa camiluu saalixaati camalada wanaagsan sameeyey tuubaa tii wanaagga badnayd oo jannaa ama geedda janno ayaa lahum iyaga u sugnaaday iyo wa xusnu ma'aab meel loo noqdo wanaagsan waa jannada eh kadaalika arsalnaaka ay kamaa arsalna alambiyaaa qablak sida suyuudiba uu soo qadarayo sidaannu ambiyadii kaa horraysaba nebi moxamedow aanu u diray oo kale ayuunbaanu arsalnaaka adigana kuu soo diray oo fii ummatin ilaa ummatin ummad baanu kuu soo diray ummadda oo qad khalad ay tagtay min qabliha horteed umamun ummado maxaanu kuugu soo diray litatluwa si aad ugu akhrido calayhim korkooda alladii kii awxaynaa aanu ku waxyoonnay ilayka adiga walxaal aad ugu akhrido hum iyagu yakfuruuna ay ka gaaloobayaan biraxmaani ilaaha raxmaanka ah waxaanu kuugu soo dejinnay ama wahum iyagu yakfuruuna biraxmaan haddii aad jumlo cusub ka dhigato waxaanu kuugu soo kuugu diray kuwa litatluwa waa cilatlirsaale si aad ugu akhrido calayhim korkooda alladii awxaynaa ilayk waxyigaanu kuu waxyoonnay si aad ugu dul akhrido wa hum iyagu kuwa gaaladii yakfuruuna way ka gaaloobayaan biraxmaani ilaaha raxmaanka ah oo ma ogolo oo waa diidan yihiin oo waa dafireen qaaluu wama raxmaan waa nasjudu limaa ta'murunaa wa zaadahum nufuura waa maxay raxmaanku bay yidhaahdeen maxaanu ugu sujuudaynaa qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow huwa raxmaanku rabbii rabbigay weeyi waaba ilaahay raxmaanka ahaa ee u naxariistay adduunyadee siday uga gaaloobayaan macnaha tacbiirka raxmaan la cabiray waxaa la dareensiinayaa ilaaha raxmaankuma mid laga gaaloobaaba waa ka nolosha adduunyay ku raaxaysanayaanba ugu nicmeeyee ma mid laga gaaloobaaba inay ka gaaloobaan may ahayn qul waxaa tidhaha nebi maxamedow huwa raxmaanku rabbii waa rabbigay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jira ilaa huwa isaga mooye calayhi korkiisa uunbaa tawakaltu aan tala saartay wailayhi xaggiisa uunbaa mataabi noqodkaygu ahaaday walow anna qur'aanan haddii qur'aan uu jiri lahaa suyirad lagu socodsiiyo bihi isaga aljibaalu buuraha oo meelahooda inta lagaga kaxeeyo lagaga zuuliyaba aw qudicat ama lagu googooyo bihi qur'aanka sababtiisa alardu dhulka oo togog iyo webiya lagaga jeexo aw kullima ama lagula hadlo bihi sababtiisa almowtaa kuwii dhintay oo inta lagu soo nooleeyo lagula hadlo qur'aan tilmaantaa lihi hadduu jiri lahaa lakaana haada alqur'aan jawaabka low macnaha qur'aankan uu noqon lahaa halkan rabbi waxa uu ku tilmaamayaa cadamada iyo weynida qur'aanka oo qur'aanku weynida uu leeyahay darteed hadduu jiri lahaa qur'aan tilmaantan leh oo dadka nool inta lagu soo dadka dhintay inta lagu soo nooleeyo lagula hadlo oo buuraha meelahooda lagaga zuuliyo lagaga kaxeeyo oo dhulka waxa weeyaan maka lagu googooyo oo buurihii inta laga zuuliyo webiye iyo togog lagaga jeexo qur'aan sifadaa lihi hadduu jiri lahaa kanuu noqon lahaa markaa taasi waxay tilmaamaysaa cadamada iyo weynida qur'aanka oo siyuuti oo kale waxau odhanayaa aayaddani waxay soo degtay markay nebi maxamed ku yidhaahdeen in kunta nebiyan fasayir cannaa jibaala maka wajcal lanaa fiiha anhaaran wacuyuunan linagrisa wanasraca fiiha wabcat lanaa aabaa'ana almowta yukallimuuna annaka nebiyun waxay yidhaahdeen sidaad ku handacoonaysa haddaad rasuul tahay muxamedow horta buurahan maki cidhiidhi bay nagu noqotee naga kaxeeyo meesha ka zuuli waxaanad noo yeeshaa webiye iyo ilo durdura halkan nooga dilaaci si aanu beera iyo basaatiin uga beeranno waayo maki dee buuraley bay ahayd biyo beetoona aan laayin markaa buurahan intaad meesha naga kaxayso ood naga durkiso halkan webiye iyo togog nooga dhig aanu beera ka samaysano aabbayaasheedii horee dhintayna intaad soo noolayso hanala hadlaan oo ha yidhaahdaan waa rasuule raaca intaa markay ku yidhaahdeen bay soo degtay walow anna qur'aanan hadduu qur'aan sifadaa lihi jiri lahaa kanuu noqon lahaa waxaasoo dhammina waa cajsigelin iyo cariigsi iyo madaxadayge diin ay doondoonayaan iyo inay rumeeyaan oo ay raadinayaan ma aha waayo ilaahay baa hore u tilmaamay haddii wax walba loola yimaado inaanay marnaba rumeeyeen alla waxau ihi walow anna qur'aanan haddii qur'aan uu jiri lahaa qur'aankaasoo suyirad lagu socodsiiyo bihi isaga sababtiisa aljibaalu buuraha oo meelahoodaba lagaga kaxeeyo aw qudicat ama lagu googooyo bihi isaga sababtiisa alardu dhulka oo webiye iyo togag lagaga jeexo aw kullima ama lagula hadlo bihi isaga sababtiisa almowtaa kuwii dhintay qur-aan sifadaa li hadduu jiri lahaa ay lakaana haada alqur'aan kanuu noqon lahaa bal kaba kaalay taase lilaah alla ayuu u sugnaaday alamru arrinka iyo taladu jamiican xaalay tahay dhammaanteed afalam yayaas miyaanay ogeyn aladiina aamanuu yay aswa bimacnaa yaclam fii luqati hudayl oo luqaadka carabta ka mid ah marka afalam yayaas ee afalam yaclam oo miyaanay ogaanin oonay ogeyn aladiina kuwii aamanuu rumeeyey an low yashaau llaahu ay ana alamra washa'na inuu xaalkiiyo arrinku yahay low yashaau llaahu alla hadduu dooni lahaa ma doonin oo ma qadarine lahada nnaasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiican xaalayiin dhammaantood yacni arrinku inuu sidaa yahay miyaanay ogeyn laakiin ilaah baan sidaa dooninoo dee waa la kala baydhayaa fa minkum kaafirun wa minkum mu'min walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay haleeshay ku dhacdo bimaa sanacuu bisababi saniicihim dembigay sameeyeen sababtiisa inay ugu dhacdo qaaricatun musiibo weyn inay ku dhacdo ka zuuli maayaan aw taxullu ama aad degta nebi muxamedow qariiban meel u dhow min daarihim daartooda iyo degaankaaga degaankooda oo ciidankaaga intaad kaxaysata kambalkooda aad degto oo adduulaan iyo jihaad ku qaado ama aw taxullu ama inay degto hiya musiibadu qariiban mid waxa weeyaan meel ku dhow min daarihim daartooda iyo degaankooda oo taxullu marna faacilkeeda taa-ul khitaab baad ka dhigaysaa nebi maxamed u noqonaya oo jalaaleynku waxaa odhanayaa aw taxullu yaa muxamed bijeishika qariiban waqad xalla bilxudaybiya xataa ataa fatxu maka ilaa aad meel u dhow oo kambalkooda aad degto oo ciidankaaga aad u kaxaysato waanu degay nebigu maka kambalkeeda xudaybiya sanadkii lixaad ilaa markii dambe dee maka uu furtay sanadkii sideedaad tafsiirka kale waxa weeye in faacilka taxullu damiirka hiya laga dhigo oo qaaricada u noqonaysa oo waxa weeyaan aw taxullu walaa yazaalu ka suuli maayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay haleeshay ku dhacdo bimaa sanacuu macsiyaday sameeyeen sababteeda inay ugu dhacdo qaaricatun musiibo weyni aw taxullu ama ay degto hiya musiibadu qariiban meel u dhow min daarihim degaankooda iyo daartooda oo inay kuba dhacdo ama meel ku dhow ay ku dhacdo ka zuuli mayso musiibadu xataa yaatiya ilaa uu ka yimaado wacdullaahi ilaahay ballanqaadkiisii oo nasriga iyo gargaarka ah oo iyaga la jabiyo oo la cadaabo mu'miniinta iyo nebigana loo hiiliyo waayo ina allaha alle laa yukhlifu ma baajiyo almiicaada ballanta rabbi ma baajiyo ee waa buuxiyaa walaqad istuusiya wallaahi laqad istuusiyaa waxaa lagu jeesjeesay birusulin rusul oo min qablika adiga kaa horreysay nebi moxamedow fa amlaytu dabeed waan u kaadiyey liladiina wixii kafaruu gaaloobay oo waa u seeto dheereeyey uma akhadtuhum dabeed haddana dabadeed waan qabtay fa kayfa kaana siday ahaatay fa kayfa kaana siduu ahaaday ciqaabi ay ciqaabii ciqaabkaygan kuwaa ciqaabay siduu ahaaday ay waqaca mowqicahu meeshiisii ku habboonayd buu dhacay waana tasliye iyo laabqaboojin oo nebi moxamedow ambiyadii horeba kuwii beeniyey sidaanu u halaagnay ayuunbaanu kuwa adiga kaa hor yimaadana u halaagi alla waxau idhi afaman mid kaasoo huwa isagu waa alle ee qaa'imun maamulaya calaa kulli nafsin naf walba oo jalaal waxa weeyaan aysaru tafaasiirka nahrulkhayrka hoose abubakar wuxuu ku odhanaya calayhi raxmatullah laysa alqiyaamu hunaa didda alqucuud bal huwa atawallii liumuuri alkhalqi bilxifdi waatadbiir qiyaamka halkani kii qucuudka ka soo horjeeday maaha sarajo yacni fadhiga kii ka soo horjeedo sarajoogidda ama taagnida loogama jeedo laakiin waxaa looga jeedaa buu yidhi qawaamadii iyo maamulkii oo in amarka khalqiga la maamulo oo la ilaaliyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu taliyo ayaa qaa'imkan looga jeedaa alla waxau idhi afaman midkaasoo huwa isagu qaa'imun waa rabbi ee maamulaya calaa kulli nafsin naf walba maamulaya oo bimaa kasabad waxay kasbatay ku maamulaya shar iyo khayr buu abaalkeeda marinaya hee ka shurakaa'ihim asnaamtooday ilaahay la wadaajinayaan ma la midba may la mid ma aha laa yastawiyaani maala marka waxaad usoo qadaraysaa istifaamta jawaabkeedu waxa weeye ay ka shurakaa'ihim allaha sidaa addoommadiisa u maamulaya asnaamtay ilaahay la wadaajinayaan miyuu la mid yahay waa may wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alla shurakaa kuwa ilaahay ay wax la wadaajinayaan bay rabbi u yeeleen oo u nisbeeyeen qul waxaad ku tiraa nebi moxamedow samuuhum bal magacaaba waa ayo kuwa ilaahay wax la leh ee cir ama dhul wax ka abuuray waa kuwe magacaaba waa tacjiis la cajsi gelin karo la cajsi gelinayo waayo cid wax abuurtay ma magacaabi karaan am tunabbi'uunahu bal kaba soo guurtaasea tunabbi'uunahu ilaahay ma waxaad u sheegaysaan oo ugu warramaysaan bimaa shay laa yaclamu alla aanu ku ogeyn fil ardi dhulalka ma waxaanu alla dhulka ku ogeyn baad idinku uga warramaysaan id low kaana lahu shariikun fil ardi la calimahu waayo hadduu ilaahay shariik dhulka ku yeelan lahaa dee waa ogaan lahaa ma waxaanu alla cir iyo dhultoona ku ogeyn baa idinku u sheegaysaan suurtagal ma aha waayo laa takfaa calayhi khaafiya ilaahay ma waxaad uga warramaysaan bimaa laa yaclamu waxaanu ku ogeyn fil ardi arlada dhexdeeda am bidaahirin ay am bibaatilin mise baatil baad ilaahay u sheegaysaan oo min alqowli hadal ah yacni wax baatilnimadiisu iska muuqato oo aan salba ku taagnayn oo baatil ah miyaa ilaahay u sheegaysaan wuxuu odhanaya jalaalaynku ay bidannin baatilin laa xaqiiqata lah mala baatil oo beenun xaqiiqo lahayn miyaa ilaahay kula hadlaysaan oo u sheegaysaan am bidaahirin min alqowl mise alle waxaad u sheegaysaan baatil hadal ah oo aan sal iyo raatoona lahayn wax baatil oo been ah miyaa ilaahay u sheegaysaan oo kula hadlaysaan waana sida xaqiiqadu tahay baatil iyo been inay ilaahay kula hadlayaan oo u nisbaynayaan bal kaba soo guurtaase zuyina waa loo qurxiyey liladiina wixii kafaruu gaaloobay makruhum shirqoolkoodii iyo dhagartay dhigayaan baa loo qurxiyey wasuduu waa laga hor waana laga jeediyey can isabiili waddadii xaq ahaydna waa laga jeediyey waman axadka yudlil illaahu ilaahay u halleeyana famaa lahu isaga uma sugnaanin min haadin wax hanuuniyaa uma sugnaanin oo heli maayo lahum waxaa u sugan kuwa cadaabun cadaab baa ugu sugan fi lxayaati adunyaa nolosha tan adduunyada in lagu dilo iyo in lagu qafaashaba waa ugu sugantao lagu duleeyo walacadaabu laakhirati aakhiro cadaabkeeda ayaa ashaqu ka adayg badan kan adduunyada ku maraya wamaa lahum umana sugnaanin oo min allaah ay min cadaab illaah ilaahay cadaabkiisa ugama sugnaanin min waaqin mid ka celin karoo ka ilaaliya uma sugnaaninoo cidina ka celin maysa cadaabka rabbi wallahu aclam